degmada luuq ee gobolka gado ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii loo bilaabi lahaa wejiga labaad ee mashruuca baxnaano kaasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danta yar kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka degmada luuq xubno ka socday qaar ka mid ah hay-adaha bixiyo deeqaha iyo wasiiro ka mid ah maamulka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada jubbaland maxamed ibraahim qooshow ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan mashruucii baxnaano project mashruucii waa dhammaaday face onkiisa waxaa la rabaa haddii ilaa yihahdo face twogiisa in la bilaabo luuq waxaan u malaynayaa saddex kun boqol iyo siddeetan iyo saddex qoys ayaa luuq iyo eerideeda ka faa'iidaysatay sidaas daraaddeed marka mashruucii maadaama hadda hay-adihii laga wareejinayo oo dowladdu uu usoo wareegi doono qaababkii ebil uu shaqaynayay qaababka casrisinaan rabnaa inaan mashruucii loo loo bilaabo facebookiisa u s r system ayaa la sameeyey dowladda federaalka waana halka mashruuca oo keliya ugu weyn oo dowladda federaalka ay leedahay dowladda soomaaliya ay leedahay marka mashruucan ebil wuxuu ka koobnaa laba boqol oo kun oo qoys soomaaliya oo dhan luuq waxay ka mid ahayd degmooyinka ka faa'iidaysta marka maadaama face toogiisi la bilaabo rabo waxaan rabnaa in ay dowladdan la wareegi rabto wixii hore aan waxaan rabnaa si loogu faa'iidaystay iyo si kale inaan ogaano si waxaan u baahannahay hadhow face toogiisa wixii caqabado ebel jiray iyo wixii kale in la kala ogaado mashruuca baxnaano oo dhowaan lasoo gebagabeeyey wejigiisa koowaad ayaa waxaa horey uga faa'iidaystay dad danyar ah oo ay saameeyeen abaarihii iyo fatahadihii dalka saameeyey